waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali jaaliyadda soomaalida ku nool galbeedka magaalada melbourne ayaa qabsaday shirweynihii koowaad ee urur halkaasi ka dhisan ururkan oo la yidhaahdo windham somali community ayaa la aasaasay labo sano ka hor waxaana shirweynahan lagu doortay guddi iyo guddoomiye cusub shirweynaha iyo xil wareejin halkaasi ka dhacday ayaa waxaa soo dhoweeyey guddoomiyihii hore ee communitiga cabdinaasir axmed dadka soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay meesha waxaan tusaynaa wax kasta oo la qabto inaysan ahayn wax guruub kaliya leeyihiin ama liidhar kaliya uu leeyahay ee wax shacabku leeyihiin ay tahay waxaan tusnay waraaqihii iyo bank statementigii iyo sheegagii iyo communitiga yacni sharciyadeedii iyo kulli wixii communitigu lahayd correspondency oo dhan si dimuqraadinimo ah oo aan dhibaato lahayn baan ugu wareejinay in front of dadka soomaaliyeed taas ayaa waxay horta keenaysaa wax lagu daydo oo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ku daydaan waa la kala nasiib badan yahay yacni maalintii aan meesha qabanay annagu cid wax lagu wareejisay cidna siisay xataa qalin iyo bog ma aysan jirin maantana lacag iyo buugaag iyo meel yacni qof bini aadana oo wax bilaabayo wax ku sii wado ayaan ka tagnay marka waxaan rajaynaynaa dadka kale soomaaliyeed ee hawshaan qabtana inay sidaasoo kala noqdaan waxaa kaloo ka hadlay shirka culummo haween waxgarad iyo dhallinyaro waxaa dadka halkaas ka hadlay ka mid ahaa hooyo istanbul seeraar oo ka mid ah guddiga halkaasi lagu doortay waxayna ka hadashay baahida communitigu ay qabto inaan brograamo si abgaraysano inaan isbarano inaan caruuraheenna hay iskuulka iyo oo iskuullada dhan aan isku xirno inaan caruuraha jaamacadaha dhigto micnaha aan la xiriirno inaan micnaha community ishaysto soomaali ahoo hadday wax qabsadaan iska caawin kara aan noqono in aabayaasheenna naga hurdo inaan soo kicino insha allah bismillaahi kariim waxaan jeclaan lahaa kolayba haddaan community nahay inaan midowno meel kastoon australia joogno maxaa yeelay waddan waxaan u joognaa aad iyo aad u fiican wax kasta noo ogol nabad aan ku haysanno barwaaqo aan ku haysanno marka insha allah bismillahi kariim waxaan rajaynayaa communitigan inay noqoto midii soomaalida dhan caawin lahayd no keliya xaafad bad soomaalida broadwide all australia inayna caawin doonto insha allah bismillahi oo baahida ugu weyn maxaa waaye community haddaan leenahay micnaha homo clubs inaan luuqadeena soomaaliga baranno inaan micnaha activitiyada meelaha lagu sameeyo sidii siminbuulka aan communitiga u samayno caruurta waan geysanaa caruurta waa yaryaryihiin laakiin caruurtii markay gaarta saddex iyo toban afar iyo toban waxay ku leeyihin waa xishoonaya lama geli karo qofkaan caddaan waay marka inaan lahaano oo right waa naloo ogolyahay waddanka inaan ka qayb qaadano ayaan jeclaan lahaa baahida kaloon qabna waxay tahay iskuullada memberka ma nihin lack of member aan iskuullada ka nahay marka waxaan jeclaan lahaa iskuullada inaan tagno membership ka noqono baahida kaloon qabna waxay tahay homo clubs wax la dhahaayo maba haysanaba xaafadaan haysanno annagaa geysano joorarin annagaa u yeerano guriga ugu yeerano marka dowladda waxay noo soo ogolaatay maalin dhaweed aan maal tagay waxay dhaheen waxaan idiin soo diraynaa dadkii retiredka ahaa haddaad communities ku xiran tihiin markaa natusa communitiga waxaad tihiin iisa isugu xiran tihiin natusa annagana waa ina caawin doonaa intii shirku socday ayaa waxaa halkaasi dhallinyaro ay ku soo bandhigeen riwaayad ay kaga hadlayeen arrimaha waxbarashada iyo guurka dhallinyarada waxaana ka mid ahaa dhallinyarada halkaasi kusoo bandhig riwaayada maxamed oo sidoo kale qayb ka ah guddiga ururka
maanta horta meeshaan waxaa isugu yimid dadka degan xaafadda window dadkaas oo dooranayay guddi ka kooban waxaa la dhahaa liidarka guddiga iyo guddiga iyo members la shaqayn doonaa liidarka anigu waxaa ka mid ahayd guddiga la doortay xafladuna si fiican ayay u dhacday intaas kasii waxaa kaloo qabanqaabinahayay riwaayad meesha ka dhacday riwaayadaas oo ku saabsanayd waxbarashada iyo maxaa la dhahaa iyo dhaqanka soomaalidu isku guursato riwaayaddaa si fiican ayay u dhacday aad iyo aad inkastoo aad iyo aad ugu soo diyaarin laakiinse waxaan rajeynayaa insha allah mid badan oo soomaalidu aad iyo aad ugu ugu farxi doonto oo si wacan ay u daawan doonto oo wax badan bulshada lahayd ama dhalinyarada ka bedeli doona inaan keeni doono dhowaan xaflado badan oo soo socda annaga qaban doono laakiinse si kastaba haatee riwaayadan aad iyo aad bay u qurux badnayd aad iyo aad bayna maaragtay dadka meesha fadhiya usoo jeedatay waana wax loo baahan yahay bulsho- bulshada iyo dhallinyarada ku dhalata waddankan in la tuso dhiirigel ayayna u tahay waxaa ugu dambaystii iga warramay sida uu u arko xilwareejinta iyo howlaha horyaalla guddoomiyaha cusub ee ururkan loo doortay mahad xaaji maxamed aad baan maaragtay ugu faraxsanahay dadka soomaalida xaafadaan ugu damdegan inay galabta ay aniga iyo dad- dad kaloo tiima gabdha iyo wiilal ah mas-uuliyad ayna saareen Een, waa arrin fiican waxaan rajaynaynaa inaan xoogga saarno waxbarashada dhallaanka yaryar Een, dhallinyarada een, een, tababar hadday noqon lahayd training skills iyo hadday noqon lahayd een, caawinta arrimaha jaamacadaha iyo markay ka qalin jebiyaan inaan ka caawinno hadduu ilaaha ilmo shaqa raadinta een, luqadda soomaaliga ah dhaqanka soomaalida in la barmoogareeyo een, diinteena islaamka aan haysano in iyada la barmoogareeyo la siina xoojiyo way fiican tahay meel dugsiyo qur-aan baa noo furan saadaa furan inaan sii xoojinno isku xirka ummadda soomaalida xaafadan degan inaan adkeenno insha allah Een, dadaal badan baan isleenahay waa waa waa waa isku dayna waa shaqo badantu yaraa laakiin insha allah inaan maaragtay dadaalno intii karaankayna aan siino een, inaan horumar ka sameyno arrimaha bulshada insha allah walaa talo fiican dadkii hadlay culumaa hadashay odayaal baa hadlay dhalinyaraa hadashay gabdhaha hadlay Een, talooyin fiican oo dadku muhiimadda waxay ahayd in laisguwaabiyo wax la qabsado dadkeena soomaalida ee jooga australia especially magaalada melbourne xaafadan special windham in ay wax qabsadaan isu tagaan ka qayb qaataan een, konsolada iskuullada een, bo- school boardiska ma garatay ayaa waxyaala u balaarnaa iyo waxyaalaha kale cajaabkan waxayd riwaayadii dhalinyarada ay sameeyeen oo dhaqanka ahayd oo ay ku matalaayeen een, waxbarashada value iyo qiimaha ay leedahay iyo wallaahi somali community windham dadkii maamulkii hore naga horreeya annaga uu cabdinaasir axmed uu madaxda u ahaa een, anigu waxaan aaminsan inay qabteen sababtoo ah meel bilow wax ka bilaabeen marka inay ku guuleysteen laba mashruuc oo waaweyn oo dadku markaa codsadeen in la helo meel qur-aanka lagu dhigo madarse ah iyo in dadku ay xafladaha waaweyn sida ciidaha islaamka inay abaabulaan labadii mashruucna waa ku guuleysteen Een, een, een, iyo maanta ay soo gaarsiiyeen een, system maaragtay banking system organization system dhisan oo maanta aan kala wareegnay waxaan aaminsanahay inay wax badan qabteen
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali